bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah jiinimo fayla waana hamiinimo fayla dhammaan dhugunsuyaalka radio watson ee magaalada baydhabo ee natay baaloshe idaanka dhabo barnaamijkan waayahay mudane wasiirkiin kumaan nagaana waktiga qaaligeedana sidii bal waliba nin kwerbiyaase geega waliba magaalada kismaayo deeray wabdu sugame oo mudane shariif hasan sheekh aadan n wabdigaasay wala koobanayo miilo wala ayun deeran
isinku wargartaan ba madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo wasuuleerinso horka oo ah raabti bilinkii hore magaalada baydhabo ha ku baxeen iyagoo aan aan safareyn magaalada kismaayo oo caasimada kumeelbeerka ee dowladda puntland wabdigaas waliba iska jaray wasiir wasiire iyo maytay xildhibaano ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedada iyo magaalada kismaayo handeyneyna wali waa haasiisan ku warqabtaanba wali generation madaxda dowlad goboleedyada guud ahaanba soomaaliyeed anaska kooyaaga magaalada baydhabo iyo gogolis lafadii gogolaasoo dowladda jubbaland fideedii noo ku jawaabana baaqi gudoomiyaha dowlad goboleedyada ama madasha dowlad goboleedyada mudane cabdiweli maxamed cali gaafo oo aan ee madaxweynaha puntland uu sahajeedayni magaalada kismaayo naskakooy noo aragtidaas guduula noo xiraabtay magaalada kismaayo kooyni ilaahay mahadiska nabadgelya ilaahay niishaadi shacabka reer kismaayo inaan artay madaxdii oo madaxweynaha jubbaland inkaweyinas gobonnimo leh oo dowladnimo leh sharaf leh yani dhawaayeen unaanagtay wafuudaano iyoanagtay madaxweynaha gobolgoboleedkasugnaa magaalada kismaayo hase yeeshee ujeedkanka weyn oo antalan kooy oo ani shirkii dowlad goboleedyada inta ku furmoona shirka ilaa haddanba furugna arriyaho alle rooba shanta saacairaabana ministra moo qorshaayay walow madaxda dowlad goboleedyada madaxda madaxweyneyaasho yosanaba gaargaari mayn
haye mudane wasiir waliba wararkiiyo sheegaana inay shirka geegu sahay intee ballantoos oo ku furma magaalada kismaayo haddana la ku waramaya inuusa baaqdi sababtana mayo ama mayseru korta
jadwalka shirka gaabkuusan dareera weli waa ahaa wali inta badan garanto ka haayeen maamul goboleedka jubbaland oo martida lageyey shirka saada kuwarqabto weli la fursaday geeka maadaama madaxweynaha dowlad dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane sheekh xasan sheekh aadan cuse xiliga shantaa ilitaan jeedhahoyta us magaalada hadeeri suurtagal managana nin martidana meela la dejiyo shirkan la furo ma wadani ixtiraamo madaxweynaha koonfur galbeed laka ixtiraamo waa laleedahay shirka maadaama mas-uuliyiintii kale noogu horeysay xalayba baryeerno neefsadeen martida iyo reeday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya dadka la jaro biliso geed isku neefsadaan baryeyn oo leerabo shirka saas ka furmo go-aan la gadeeyay haya mudane wasiir waa markii lamaad oo shirka madasha iskaashiga ee dowlad goboleeda dalka usoo kufurmo magaalada kismaayo marka waysaro kore shirkun shirarka hore kuqabadaay ama kudhianga magaalada kismaayo kuduwanaado kor
guud ahaanba shirkan madiisadahaadu kii koowaad kismaayo laka furi kii lamaadna baydhabo haysa ku argabto baakarikiisadahaada magaaladan kismaayo yelanaska kooy madaxda dowlad goboleedyada guud ahaan waxyaabaha ay ku hadalaayaan adanka muhiimsan weli waaha sidii dowladda soomaaliyeed oo labaatankii sana laa dhaafay xaaladee sidii usaayada ogiye dowladnimada sidii horlinkai wada fadiya amniga lagu shaqay fadi cadowga daladegaan fadi marka kulamadan horeyna go-aamo badan oo madaxda dowlad goboleedyada iyo federaalka isla deegaan u heshiisay badan u diray kulankan kaasadaba dareer hase yeeshee kan weli gaarin ayaa madaxda dowlad goboleedyada sidii horaafiyo shara dareen welina rajeeyay ini go-aama dowlad goboleedyada iyo natay dowladda federaalka soomaaliyeed ba hadii tirniga amniga dhaqaalaha iyo siyaasadaba weyn ku waayahay dhugunsiyada kaasi walibahayay wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ugasasan usona ruga magaalada kismaayo usaqato telefonka si tooseeso nin ku warmaya ciidan maasanta mudane wasiir ciidan ciidan maasanta